xirfadleyda biraha tuma ayaa halgan adag ugu jira kabista iyo maaraynta nolosha qoysaskooda iyagoo ku maaraynaya adeegsiga aqoontaay huwan yihiin ee tumista biraha cilad bixinta kuwa halaysan iyo dayactirka halkan waa mid ka mid a goobaha biraha lagu hagaajiyo waxaana ku sugan dumar raba in loo hagaajiyo agab ka hallaabay waxaana ka mid a maryan cali yuusuf oo mid ka mid a ragga alaabta hagaajiya u sharxaysa qaabka ay rabta in shaqada loogu qabto bigtaan ma arkino intaa kajeexi daboola ugu sameyn aan hadda ma samayn karta aan ku agfadhiya aan ku tutusi meeqa igu sameyne bahashaan waxaa u keensan rabaa inaan lacag ku aruursado meesha biraha lagu tumaayo waa bes waxaan rabaa marka inaan bahashaas qansanadaas inaan shilimaadka helo aan ku dhurto tobanka ahaa talaatanka ahaata boqolka ahaata kunka ha ahaada nimankaan shaqadoo waxaan ka aaminsanahay weelasha digsiyaasha way hagaajiyaan biraha hallaaba way hagaajiyaan waa loo farsamo yaqaan waa loo tumaal birahay tumaan de waa shaqadooda maxaa way shaqaystaan saanay ku oo miid gaarahoo tunta ma lahana bay birtaan qof oo dad iska shaqaysanaya caadi waay qofba shaquu leeyahay mo qof kasta wuxuu barto farsamadiisa uu barto haa nimanka waa shaqaysta waa dhiirigelina maasha allah in badanay u leedahay wax badanay u leedahay waxay dhagta ka go'o sheegi digsigoo kaleeto dhagta ka go'o jeegaasoo kale dhagta hadduu ka go'o kirliyo hadduu dhagta ka go'o way hagaajiyaan cabdulaahi abukur wuxuu xirfadan biratunka kusoo guda jiray in ka badan soddon sano wuxuuna ku maareeyaa nolosha qoyskiisa anagu birahaanaan ka shaqaysan ka bilaabay qaxootiga inta la soo degi waa soddonkaa sana aan birahan garaacaa oo xirfadayda ay tahay birahan waxaan ku bartay ani marka hore baadiyaan ku soo koray niman biraha tumaayaan isgala fadhiiso adiga birihii markii dambe sidayaan ku bartay haddaan sidii ku bartayna hadda waaba reerkeeyaan ku biishaa oo waa iska anfacsadaa xaasaan ahay ninkaana hadda wiilashayda u weyn oo reer aan ku daray oo degan gabdhana way guurguursadeen marka birtaan unaan aan ku shaqaystaa birta aan hagaajinno waa masaartii geedaha lagu guraayay qaadooyinka ee bahalka kawaawaha oo beeraha maaragtay motoorada lagu kawaaweeyo adi intii ma aragtay oo bani adan isku dhaqdo yaan suubinaa bilaabooyinka waxaasaan suubinaa birtaan isticmaalkeeda baahida loo qabaa oo waxa waaye hadda intaan waddanka degin birtaan haddaad haysanin hadda xoolo maba dhaqaalayin kartid moogta hadda maanta neefaad meeshaan kusoo aad ku soo qabato rabtaa inaad qalato neefkii haddaad toori haysana ma qalan kartaa baahideeda aad iyo aad baahideeda ma dhammaanaysa ilaa maalinta qiyaamo u jiri birta waxa waaye marka adiga tumayso waa inay horta aad soo gadato waayo dhuxul dhuxushi waa lagama maarmaan dhuxul haddaad haysan hadda bir maba tumi kartid caqabadaha haysta iyo culaysyada uu la kulmo berihii hadda helitaankooda iyo cariiri markaan runta kuu sheega berihii maba la helaba hadda dhowr iyo toban beri meeshaan masaare laguma hagaajin shalay bahashaan waxaa liigisay laba kun oo waan dadasma oon la helaynin ninaa walaal waan aaga soo qaatay waagii horena waa la helaayo biraha bannaanka iska yaaleen hadda lamaba helaayoba hadda meel walba xagadheer haddaed marto meel walba qashin qubaa ka samaysanoo biraha lagu aruursadaa baabuur loori oo weynaa maalin walba qaadaa meeshaan oo gaaris iyo nairobi meelsuu qaadayo ma ogi waa una dhaafaa marka sidaas darteed birta cariiri ay noqotay lama helo waa la safriyaa biraha cabdulaahi ayaa sheegay in dhibaatooyin badan uu kala samaynta biraha sida uu mar kala sharxay waxaa ka mid waxaa laga yaabaa birta way kugu dhici anaa korkey ma taqaaniid waxaan waxaan waa un bir gacmahey waa u jeedaa ma garan timaheygaa gubtay waxaan bir le waay hadda soddon iyo dhowr sano nin bir ka shaqaynaya ka warran baahidiina way un taagan tahay hataa qalab ma haysanaba qalabkiyaan la haysanin dadka adduunweynaha hadda horumaraa la gaaray moogta hadda sida hadda gaalada hadda waddanka hadda loo dhoofo wixii buufimaha waa la bedelo warshadaa la suubsaday ninkii waa tumaal waa kaa qurux badan yihin annagana waa kan hadda birihiilaan taagana buufintii aan dhaafilanahay oo waa meeshaan fadhinaa wax faa'iido oon ku haysana male laakiin maalinta haddiid inta aad furuto adiga xabadda caanaha iyo rubaca hilibku waad helaysaa bas shacabkay u shaqeeyaan ayuu sheegay inay mararka qaar caqabado kala kulmaan sida inay lacagaha ku inkiraan soomaalida waad ogtahay adigana midna waa ku wacayna oo midna waxa waaye shaqadan shaqadan shaqo muhiim a waaye haa ninkii waxgarad ah shaqadan waa shaqo muhiim ah marka lagama maarmo saarta waa loo baahan yahay qormada waalashiir baadiyaha ay ku qortaan bahal xaaqda liiraaho saas u soo qaroofan waxaasoo dhan waa loo baahan yahay sida tuuriyaasha oo xoolaha lagu ragaadiyo ama xoolaha lagu qasho dad badanoo hadda alaab aad u suubisay oo iska tegayaaba jirtaaba oo waxay leeyihin waxaad noo suubisaba male islaan bira hore hadda meeshaan alaab aan u hagaajiyey oo ina islaan weyn ahooba ay dhal karta alaab aan u hagaajiyey waa iska baxday imaama keen lacagta waxba iima hagaajinin waa iska dhaqaaqday qalab ma aragtay oo hadda kuwaan kastoo dhaamo oo ma aragtay hadda sida juwakaaliga hadda nairobi iyo waxaa la sheegay qalaab alaab oo ma aragtay oo biraha kuwa biraha tumaayo u fiican oo si sahlan adigu tumaal waaba tahay laakiin qalabaa jiraa ma ogta adig dhanka kale qaar badan oo ka mid a bulshada ayaa fahansan muhiimadda xirfadan kuna tiirsan waxayna bogaadiyeen ragga ka shaqaysta aadamadan deeroldha waxaa imaada riiqan ayaga dhigta iga gooday inaa dhigtaan u hagaajisto oo nimankan fuundigan u keensan nimanka shaqadan walaa shaqa khatare waay shaqa caadi macquulka oo ninka ragga manu ku shaqaysta oo la rabo washada baar baan shishatay haddee markay dhigta ka goodanana markaan aku mindiga u keensada mar walba u keensada marka waxaa waxyaalaha oo dhigta ka goodan bararka camal baan u keensada haddee nin maanta dhan kuu shaqaynaya gurigiisa saa kaga soo tago oo meel fadhiyo oo shaqo u imaado xoolihii ah, oo maarata iskaga lahay haddee aad ku inkir taadin baa ku dhibi inuu haddee ninkan shaqada una u shaqayso ani wax iiga ajoon u imaaday moogta hadda waa u imaaday inaad oo maarata haddana aan ku laba kaleeyo dhibkeeda ay leedahay nimca cabdiraxmaan aadan shaqadan waa waa haddii lagu taakuleeyo oo ay garab u helaan waa shaqo fiican baahi badan baa loo qabaa qoryahaan ilmaha ugu jijabsanno ayaa kaamasaaraha noo hagaajiya daabka ay noo hagaajiyaan shaqo badan bay nimankan hayaan haddii garab gal ay helaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab